maamulka gobolka banaadir iyo weliba dowladda imaaraadka rabta ku guddoomay laba baabuur oo dabdamis ah sirye aanu sanagan ku jiidsada gurmadka degdege ee gobo dabka kukahaw gaar ahaan dhismayaalka dhadheer munaasabadii lakuwiray jay baabuurtan dabdamiska iyo weliba ku qeyb galay wasiirka wasaaradda arrimo guda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo xeer shalduunge oo ku shal dareeray dowladda federaalk iyo maamulka gobolka banaadir wasiirka wasaaradda arrimo guda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf ali xoosho munaasabadda ku hadlay ee dowladda imaaraadkan ku mahnagii baabuurtan watarkan leh bulshada gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mongaab iyo dhinishay xuseen tallaabada iyo koran qaadan doonta awoodda maamulka gobolka banaadir ee ku jawaabowka xaalado degdeg ee inay noogu deeqaan gaadiidka gurmadka degdega ah iyo gaadiidka nadaafadda waddooyinka bacdamaa magaalada laamiyadeeda la dhisay iyo bacdamaa magaalada runtii suuqyadeeda iyo maraafiqdeeda caamka ay ku soo laalaabteen maaragtay yacni maxaan ku leehay debab gaadiidkan u aad noogu yaryahay ayaan codsi hordhacaoo degdega u gudbinay inuu si degdega noogu soo jawaabay safiirka oo dowladda imaaraadka carab halkan u fadhiya waan u mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dacmigan runtii wuxuu aad yacni kaalin weyn ka qaadan doonaa awoodda kooxdeenna debdemiska ay u hela doonto inay si degdega ugu gurmato markay dhibaatooyinkaas kole ay dhacaan ilaah naga hayo ayay maaragtay door weyn ka qaadan doonaa waxaan rajaynaynaa dee inay noqoto bilow wanaagsan oo ah yacnii wax badan oo daad a naga soo gaari doono abudubay ee muqdisho ka soo gaari doono oo ah taageero dhinac kasta leh haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in ay arrintan runtii waxaad la socotaan muqdisho waxay maraysaa maanta marxalad wanaagsan oo horumar iyo dhinac kasta ay samaynayso markaan tanna waxay noqonaysaa gogoldhac oo u gogolxaarayso in maaragtay muqdisho iyo maaragtay abudubay aan rajayhayna inay mustaqbalka ay mataano noqdaan oo wax badan oo maaragtay khibrada isdhaafsi ee taageeraba ay halkaas noogu yimaadaan intaana waa ka mahad celinaynaa saacad safiir